qabada oo deegaanka maryadii deegaanka kaawshatee halrabab oo aada agaday alxamdulilah rababkana waxay wax u dhimaayaan wadada maana inta kale waa iska fiicanahay
haye bal ka waran hadda wadooyinkan roobabka ay gooyeen oo gaadiidleydu ay ka cabanayaan
wadada imaka hadii roob da-o wadadayna waxna ma iibsi karni waxna ma nagal iibsi karo boqolkiiba toddobaatan way go-on yihiin beer khudaarta beeraha ku horeeyay galeydi masoo safri kara hataa xoolihii safarkood liintii beerahay ku xiiran tahay khudaartii galeydii wax soo mari karo ma arkaa cirbi da-o boqolkii waxaa soo baxaa soddonaa soo baxaa inti toddobaatan beerahay ku horayaan
waa gartay marka sidoo kale isbaarooyin baa kordhay baa laleeyahay oo meelo badan lasoo dhigay arrintaasna waxay saameyn ku yeelatay badeeco badan iyo ganacsi badan uu gaari waayo deegaano ka mid a gobolka shabeellaha hoose oo afgooya ay ku xeyran tahay maxaa kala socotaa
arrintaas isbaarooyin waxawaaye badeecada badanaan waa isxeyrtay ninkan xoolihiisa meelka xaluubka mageliyaa mugtaa ninka intaasa kudoo doolar wada ganacsado wada loo taageeraay ma mari karo garaawka saftarkiisa aad ku amineynin
haye marka suurtagal sidee bay ku noqonaysaa in hadda isbaarooyinkan gobolka laga qaado amaba wadooyinkan biyaha ay xireen la furo
wadada horta masruuci oo arridan khuseyso laga sugaa dawlad dhex iyo dawlad koonfur galbeedaba meesha horta mugo taladeeda ku wareersane maxaaba wada la bixiyaa maxaa isbaar la qaadaa wax isku toosnaa meesha ajrima meesha
haye marka ciladaha hadda jira ee ku muuqanaya maxay yihiin
cilada iyo mawqifiyis hadii warka runtii laga taabto koonfur galbeed iyo inta dawlad dhaxa shabeellaha hoose xisaabba u jiraan
haye ma ciidamo isku haysta gobolka ayaa jira
wallahi madaxda isku ciid madaxda isku haysto gobolka gobolka shabeellaha hoose waxaa isku haysto koonfur galbeed iyo inta dawladda xab isku haysto carab siyaasiyeed isku khilaafsan cidna uma maqna ceelna uma qodna gobolka shabeellaha hoose fara kuma jiro diyaaradaad sacadaan ishiisa dambo maalgelintiis iyo inta hiid kasoo baxaayay naaqusa laga maanisfailma laga helaayo
haye marka hadda isbaarooyinkii yaalay gobolka bal ka waran wax isbedela oo hadda ku yimid miyaa jiro dawladda kama hadashaba isbaarada iyo amaraalinka ee baabaka hadashaba maxaa jira wax isbaara wax qabaayo maaha baski ninkii naag koftadi aloo jeeda afgoy dhaxdi waa la qablayahay maxaa kanka laga hadlaya maxaa waay marka laakiin maamulkii dawladda adinka ah soomahan in adinku dawladda aad kala shaqaysaan soo qabashada dadka dembiyada ceenkaasi aa gala
anaka maamulkaana waxaa horta madali waaye aniga deegaan ahaan ay doorantay dawladan meeshaasi idna waa igu ogeyd deegaanka ay doortay maamulkii waana xafidahay gacantan ku haystay arrintan waxaa farax ka bixiyay dawladdu waa horta dawladdu boqolaal kalea u sheegay ninkan oo wax kufsadi hebel ala yidhahda waaliga qaana mal qabanahayo ninkiis baa wax dhacaay hebel mal qabanahayo yaa wax kama jiro meeshaasi waxbabeli dawlad dhex iyo koonfur galbeed waxay siyaasi ku hordamaan gobolka gobolka hoose ku hordamo waayaan markaas waxay ka qabanaayana ma jiro been la isku sheegay
waa tahay marka wadooyinkan hadda xiran ee gobolka sidee bay dadka shacabka u saameeyeen
wadooyinka shacabka oraqabatana kuyaha bisi waayba boqolkii toddobaatana hartaan kuri basirka ku hari labarkii bur lagu qaadayo toddobaatan kun isaga maxaa laga helaa marka toddobaatan boqol boqol labaatan lagu qaada labarka bur alugii maxaa laga helaa marka labarka kontonkiil boqol labaatan ma boqol kun meesha watay maxaa laga helaa maxaa maxaa ninkaasi maxuu kufaa'idi karaa marka fiiri fuistadii oo sariirta ahayd iyo intii ku tagaysa iyo intii laga helay kala weyn maxaa laga helaa labarkii limo waxaa ku imaanaa sideetan kun oo ku imaanaa abgooy laba sideetan kun ku imaanaa afgood waa laba boqol boqol labaatan gooya maxaa ka imaanaya marka
dadka eh, qiimahan aad ii sheegayso miyay ku iibsan karaan oo ay kala bixi karaan hadda
nimankaasi ilaahay da u safraaya maana wax u baqa male dawlad la warsheegahay ma jirto maamul haddaan la warsheegahay ma jirto maamulka degmada afgoyne sidaab isku mashquulsana faraxa ku hayniba miyaa arrintaas ilaahay aan bari tageynaa ama cid kan loo bari tagaaya ma jiro
maxaa dowladda federaalka aad u jeedinaysaa iyo wasaaradda eh, difaaca ee xukuumadda soomaaliya
waxaan u jeediyaa dawladda arrintaa inay wax ka bedesho arrintan oo hadda gobol shabeelle hoose inay wax ka bedesho